horta anigu ma arko in awooddii ku-xigeenada hoos loo dhigay waxaan u arkaa un structurekii ama sidii loo fadhiisanayay baarlamaanka oo wax laga bedelay taasina waa mid ku taalla xeer hoosaadka markaad eegtid dhowr siyaabood bay u fadhiisan karayaan shirguddoonka baarlamaanku sidan iminka la sameeyeyna waxaan u arkaa inay tahay si saxa oo si uu caalamku u shaqeeyo speakerka ama guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ninka jeerka ugu sarreeya fadhiista guddoomiye ku-xigeenadiisuna way ka hooseeyaan waa sida anigu aan kusoo arkay caalamka adduunka waana sida loo shaqeeyo weeyaan wax dhibaato aanu ma arko taasi awoodoodiina uma arko ina inay maaratay hoos degtay xisbiga macaarad cuud haddaanu nahayna waanu taageysarnahay arrinkaasi guddoonkan la sameeyey sida loo fadhiisanaayo waana sida uu caalamku u shaqeeyo intaasoo baarlamaan baan soo arkay weli maan anag anigu baarlamaan lasoo dhinac fadhiisanaayo waxaan arkun baarlamaan ninka speakerka ama ninka mudanaha baarlamaanka ee la doortay uu ka sarreeyo kuwa kale ku-xigeenadiisa marka uu maqan yahayba iyagu meeshiisii soo galaan oo ay fadhiistaan haddaan ku darsado arrinka kaleete ee aynu ka hadlaynay dhawaan waxaa dhacday in puntland ay magacaawday wasiiro maaragtay fara badan oo runtii kasoo jeeda dhinaca somalilan dhowr wasiir oo kasoo jeeda dhinaca somalilan way fiican tahay inay magacaabaan wax dhibaatii anigu uma arko lakin waxaan sheegaya waxaan doonayaa un inaan halkan ka dardaar wariyo ama aan maaragtay u sheego in aanay wanaagsanayn in wax carqalada maamulka cusub ama madaxweynaha cusub ee puntland waan u ducaynaynaa waxaana leenahay waxaanu kaa rajaynaynaa in nabad iyo wanaag aad kula noolaatid somaliland inaad dagaal aaga horseedin dowladda somalilandna waxaan leeyahay dadka reer sool iyo sanaag kasoo jeeda sanaag bari runtii way ku hungoobeen miisaankii ay ka lahaayeen somalilan in laga siiyo wasiirada ama doorkii ay ku lahaayeen anigu waxaan u arkaa runtii xukuumaddana inay tahay tii ugu hooseysay ee maqaamkaasi hoos u dhigta xukuumadihii hore ee somalilan soo maray meelo sare ayay ka joogeen dadka reer sool iyo sanaag bari waxaana ku talinayaa in xukuumadda somalilan reshafalkan ay soo wado ee la sheegay ee march dhacaya in ay reer sool iyo sanaag bari iyo dadka buuhood la degaa inay ku yeeshaan qiimo oo la siiyo miisaankii ay ku lahaayeen dowladda somalilan iyo miisaankii ay ka taagnaayeen ummad ahaan maaha in hoos loo dhigo waxaana kula talinaya xukuumadda in ay anaga xusbiga macaaridka cud haddaanu nahayna waxaanu taageersanahay mar walba inay miisaan dadka deegaanada kasoo jeeda ee reer somalilani inay yeeshaan miisaankii ay ku lahaayeen waa dad muhiima aada ugu muhiima reer somalilan ahaan awalna miisaan weyn ku lahaan jiray miisaankoodi waa in loo soo celiyaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu